alxamdulilaah allaahu akbar allaahu akbar waxaad dareemaysaan in tobannaan kun oo soomaaliyeed oo shacaba inay isugu soo baxaan caasimadda bannaankeeda sida daarisalaam iyo dayniile iyo meelo kaloo lamidaba waxay ka turjumaysaa amniga caasimadda iyo heerka uu maraayo shacabka soomaaliyeed ee caasimaddan ku nool waxaan ka codsanaynaa inay amnigooda ku fara adeygaan oo dadka wax magaratada ee qof iyo labada ee aaminsan harya hameenka been abuuraya amniga caasimadda inay iska qabtaan sidoo kale shacabka soomaaliyeed waxaan u ballanqaadaynaa inaan amniga halka uu yahay ka laba jibaari doono ka adkayn doono waxaana leenahay shacabka ku kalsoonaada hay-adihiinna ammaanka iyo maamulkiinna cusub ee gobolka banaadir iyo hay-adaha heer gobol iyo heer federaal intaba waxaan mar kale in leenahay nagala shaqeeya ammaanka shacabka caasimadda jooga waxaana codsi gooniya u soo dirayaa shacabka degan degmooyinka aafaha oo ay waayahan arkaysan in laga tuurayey hoobiyaha rokodka laga tuurayey waxaan ka codsanaynaa inay shacabka soo sheegaan qofkaay arkaan oo rokod tuuraya inay soo sheegaan meel kastay ku arkaanba inay hay-adaha ammaanka oo nambarada gaabgaabanoo sida kuwa nabadsuguday kuwa booliiskaba la soo xariiraan ama saraakiisha ammaanka aafaha joogta inay la soo xariiraan ama waxaan u nahay heegan inay xogtay soo gudbiyaanna ku nabadgalaan amaalmarina ay ka helaan qofkii keena macluumaad iyo xog ku saabsan nimanka hameenkii sagaalka saac iyo siddeeda saac rokodka tuuraya in la soo qabto ama fududaysa waxaan siinaynaa amaalmarin farxad gelisa amnigiisana waa damaanad qaadaynaa soddon kunoo doorana waa siinaynaa qofkii soo qabta ee ka shaqeeya xogta cadowgaas ummadda soomaaliyeed dhibka ku haya ee sagaalka saaca hameennimood socda sidoo kale shacabka waxaan ku baraarujinaynaa wakhtiyada dambe ee hameenkii ee nimanka cadowgaa ay socdaan inay guryahooda ku ekaadaan maxaa yeelay xilligaas dambe ee la soo durayo ee salaada subax ka horraysa ee tobanka saac ma wixii ka dambaysaa waxaan dareemaynaa wakhtiga cadow uu wax soo tuuro inay ka foolajignaadaan kii socda ay arkaanna inay soo sheegaan shacabkana hay-adaha ammaankuna way ku fooljignaan doonaan degmooyinkaas aafaha ee laga tuuray rokodkaasna wakhtigaan ku bixi doonaa lacagtaas aan ballan qaadana waa bixi doonaa insha allahu tacaala ilahina waa noo soo fududay doonaa shacabkana waxaan leenahay soo sheega xogtiisa meeshaa ku aragtaan qofkii soo sheega ee fududeeya xog lagu soo qabto amaalmarintaasaa la siinaa ciidanka iyo shacabkaba qofkii ciidanoo keenana waa la siinaya qofkii shacaboo keenana waa la siinaya